tobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi waasxaabi ajmaciin kelimadan waxay ku saabsan tahay dhaqamada iyo caadooyinka mararka qaarkood xiliyadaha munaasabadaha ay jiraan sida yani aroosyada iyo wixii lamid ah sida yani loogu baahan yahay in loo ilaaliyo dhaqankeena suuban ku salaysan diinta islaamka taas oo ah yani qofku haddii uu faraxsan yahay faraxaas inuusan sabab ugu noqonin inuu la yimaado wax khilaafsan shareecada tusaale ahaan waxaa dhici karta xiliyada xafladaha la qabanayo dadku inay isdhex boodaan oo ay isa salaamaan mararka qaarkood oo ay isku soo xoomaan oo dad badan ay meel isugu yimaadaan iyadoo dadku ay muujinayaan inay xafladda ku faraxsan yihiinna rag iyo haween yani ay isqaqabsadaan oo isa salaamaan oo xataa intaa in ka badan ay isula sii dhowaadaan ood u malaysid xilliga la faraxsan yahay in yani awaamirtii sharciga ahayd yani laga gudbaayo oo dadka qaar ay u haystaan arrintaas inay u fasaxayso inay wixii ay rabaan ay sameeyaan marka waa loo baahan yahay dadku inay farxaan inay isu imaadaan inay arooska weyneeyaan laakiin haddana wax walba wuxuu leeyahay dawaabit sharciya iyo arimo yani sharciga in la ilaaliyo ah sidii markii aan arooska iyo munaasabadiisa la joogin ay xaaraan u ahayd ragga iyo dumarku ajnebiga kale ah ama aan isqabin inay isu qaqabsadaan ama isugu dhadhagaan ayaa xilliga munaasabadu ay jirtana sidaas la mid ah ayay xaaraan u tahay oo ajnebi loo kala yahay ma fasaxayso in aroos la dhigaayo in laga tallaabsado yani arrimihii ay diintu ina faraysay oo ahayd asluubta wanaagsan iyo asturnaanta iyo ilaalinta anshaxa suuban ee diinteena islaamku ayna farayso taas waa mid midda kale maadaama weli caalamkii uu ka jiro cudurkii corona waxyaabaha uu ku faafana ay ka mid tahay isu imaanshaha iyo isdhexgalka xilliga munaasabadahaasoo kale ay jiraan ama arooska uu jiro waa inaan maskaxda laga saarin inay dhici karto meeshii uu ku gudbi lahaa cudurkan ama laisku gaarsiin lahaa in uu yahay markayaan liis-iloobin oo aynu qofka ku keenin in munaasabadaasi uu qadarinayo ama uu qiimeynayo inuu dadkii dhexgalo oo isdhexboodaan oy dhici karto dad cudurkii qabaay inay xafladii ama munaasabadii ay yimaadaan taas oo keeni karta si sahlan inay dadkii cudurkii u qaadaan marka sidaa arintaas iyada ah yani looga gudbi lahaa ayaa waxaa loo baahan yahay dadka yani ummadda horjooga u ah sida culimada dadka maxay ahayde odayaasha dhaqanka ah dadka welil amriga ah oo yani munaasabadahaasi qabanqaabinaya inay maskaxda ku haayaan ama maanka ay geliyaan in khatartii ay weli jirto oo cudurkii uu weli faafsan yahay oo ay tahay inay mas-uuliyaddooda qaataan maadaama ayaga sababtooda yani isugu imaanayo oo munaasabadahan dhigitaanka la dhigaayo ay ku tahay sabab yani dadkaas akhyaarta ah ee munaasabada qabanqaabinaya madaxooda la isugu imaanayo inuusan isu imaanshahaas madaxooda la isugu imaaday uusan sabab u noqonin inay dadkii ku xanuunsadaan hadday saas dhacdo marka qofkii wuxuu noqonayaa qof inuu wax fiican sameeyey rabay oo munaasabad ay dadku jecel yihiin oo aroos inuu sameeyo laakiin dadka ku xanuunsada hadday dhacdo ilaahay ma qadare eh in mas-uuliyadaasi yani qofkii arintaasi qabanqaabiyey inay wax kasoo gaarayaan oo yani dhibkaas dhacay ama qofkaas xanuunsaday oo haddii uu dhintana uu dhimashaba yani tahay arrin khatar ah haddii uusan dhimaninna habeenada uu qandhaysan yahay iyo xanuunka inta uu ku jiro xanuunkaasi qofka sababta ugu noqday inuu asaga uu noqon karo marka inuu dhinac walba ka fiiriyo xag diimeed inuu ka fiiriyo oo xadiidkii uu qaato laa darara walaa diraara in la isdhiba ma aha in dhib la isu sababana ma aha inuu qaato inuu xag kale ka fiiriyo oo ah yani dadkan yani waa dadkii asaga uu mas-uulka ka ahaa waa dadkii ehelkiisa ahaa inuusan usoo jiidin dhib dadku inay u joogaan oo ay farxado badan ay u joogaan oo ay munaasabad kale isugu imaadaan ayaa la rabaa inuu maskaxda kusii haysto ee maanta midda taagan oo keli ah inuusan yani fiirinin oo uusan u qaadanin waa hal maalin eh wixii ka dhece ha ka dhacee munaasabadeena inoo wada arooskeena inoo weyneeya inuusan dhihin dadkii sidii marka horeba in loo kala fogaado ay dhakhaatiirtu ku taliyeen sidii ay dhakhaatiirtu ku taliyeen in kulamada waaweyn la yareeyo in sidaas loo yareeyo oo aad iyo aad loo soo koobo marka saas la sameynayana dadkii la kala fogeeyo oo meelo hoosta isaga jira iyo aan isdhex fariisanin meel la durugsan yahay iyadoo la isticmaalayo wiqaayadii ama iska ilaalintii ama kahortagiina waa wax loo baahan yahay marka munaasabadaha qaaliga ah ee ummadeenu ay yani isugu imaadaan oo aynu jecelnahay yaynay sabab u noqonin inay dadkeenu ku xanuunsadaan diinteenna waxyaabihii ayna fartay ee ahayd in asluubta la ilaaliyana yaan looga tallaabsanin arrintaas iyada iyo farxadda waxaan ku jirnaa munaasabadda arooska oo keliya ee hala ilaaliyo ittaqi llaha xayumaa kunta wa atbic sayiata alxasanata tamxuha wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan yani ilahay ka cabso meel kastood joogto bimacnaa meel aroosa waa meel adigaa jooga hadaad meel kale joogto oo suuqa waa suuqii hadaad joogto meel kale oo dad isugu imaan karaan ittaqillah xayumaa kunta ilahay ka cabso meel kastoo joogto bimacnaa wax ilaa alla kacabsiga dhimaaya oo ah in aad la imaato mukhaalafa sharciya oo wax sharciga uusan ogoleyn aad samayso taas macnaheed wuxuu yahay ilaahay kamaadan cabsanin ee saas ha yeelin ilaahay ka cabso oo ilaali aadaabta islaamka mukhaalafada iyo wixii diinta aynu ogolayna ka joog wa atbic sayiata alxasanata muxuuha hadday xumaan kaa dhacdana ka soo laabo oo yani ha kusii madax adeegin wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadkana si fiican ula dhaqanoo si caafimaadkooda uu ku jiro dantooda ay ku jirto wanaagooda uu ku jiro yani mas-uuliyad inaad dareemayso oo dhinac walba qof walba dhinaciisa uu ka dareemayo midaas in munaasabadaheena lagu saleeyo ayaa loo baahan yahay hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga teginay